waa jira baaritaan baa socda dad badan oo lagu xiriirinayo kiiskaas oo la qabtay baa jira oo baaris ku socoto iyo meesha dilku ka dhacay laftigooda dee dilka qeyb ka lahayd oo meel dadka lagu qasho ciradhiga ahayd gebiyada wa wa wa wa waa socdaa hawsha waa socotaa ma jiraan shabakado shabaabka ah oo aad isleedihiin gobolka mudug waxa ay ka fulin karaan falal amni darri ah oo aad ku raad joogtaan
wallahi waa waa waa jirtaa waa qiyaasteena ana qiyaasteena dee horta qofku sidii xaqiiqda haddii la rabo in loo warrabo waxa qiyaasteena ay weli saameyn ay ku leeyihiin gobolka mudug badanaana ay burbudhay laakiin dagaalka aan wadno waxaan rabnaa annaga inaan ku guulaysano ku talagalkeena annaga waxa weeye bis saddex bilood ka bacdi ama ko bisha koowaad in aanu ballan qaadi karno in al-shabaab qofna ku dili karin gobolka mudug
waxaa jiray kulamo si gaar ah amniga looga hadlay oo ka dhacay gobolka mudug gaar ahaan marka ay noqoto kulan wasiirka amniga galmudug uu shir guddoominayay oo taliyaasha qeybaha labada dhinacba ay ka qeyb galeen maamulka gobolka mudug dhanka galmudug dhanka puntland ba ay ka qeyb galeen kulamada waxyaabihii sida gaarka ah farta loogu fiiqay waxaa kamid ahaa in shabaabku awoodoodii ay wiiqantay balse ay jiri karaan dhaqdhaqaaqyo inay ka sameeyaan gobolka marka maxaa ilaa hadda wax looga qaban layahay waxaa qiyaasaynaa in markii horeba mataqaana saameynta ay ku yeesheen ay taa sababtay boqol kiiba sideed lixdan baan dhihi karnaa in al-shabaab lagaga guulaysto gobolka mudug afarta ka dhiman insha allahu waa waa waa ka dabategeynaa shirka waxa kaloo quseeyey oo ku saabsanayd oo digniin loogu diray dadka ergada ahaa horay uu ahaa xildhibaanadii hore soo doortay ee u tegay al-shabaab oo cafiska iyo toogsiga uu tegay inaanay mataqaana halkan wax sharafa aysan ku lahayn ergadambana aysan noqon doonin xitaa sida odayaasha noocaas oo kale oo ergada soo socday ku jireen inay u tageen al-shabaab aan la aqbali doonin inay helaan xasaanadii odaynimadiisa wallahi de in digniin baynu siinay iyo in galmudug iyo puntland ay ka wada shaqeeyaan laysas baa jira annaga galmudug dhinaceeda ahinay oo dadkii tegay ahayd oo hay-adaheena amni waayeen annagana dhinaceena rag waa jiray tegay laakiin iyagu ergadii ma ahayn waxaase la sheegaa telefoon iyo wax noocaas inay kula socdaan waynu ogaan karnaa marka annaga dadka noocaas oo teleefonada iyo uga madaxa lula inaysa wax xasaanad ah iyo sharaf ah iyo xitaa haddii ninkan waddoonka oo al-shabaab hoos fadhiistay qof ergadiisa uu soo qoro xitaa hay-adaha booliska inaysa siin doonin warqada clearansiga ama dambi la-aanta taa labada maamul baa ku heshiinay weliba dhinaca galmudug bay u badnaayeen go-aan cad baa laisla kaainad in focuskeena ugu weyn annaga uu yahay baarlamaanka soo socda weliba gaalkacyo ergada lagu dooray dhinaca galmudug bay ka dhacaysaa doorashadaasu waxaan dhinaceena ballan qaadnay inaan si toosa ugu hawlgallo xitaa waddooyinka ay soo maraan al-shabaab in la xiro oo teleefonada xitaa aanu ka taageer haddii hay-adahay qeyb waxaa jira teleefonada la dhaqaaqo lala socon karo cid kasta oo gobolka mudug joogta oo al-shabaab baqdin ama hawgeyso baqamaal ama sidood hawla shaqeeyan waa helin anaga
jirtay dhowaan mar la furayay dhismooyin wadda guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland sanyar maruu ka hadlayay wuxuu sheegay inay jiraan dad hanjabaadyo taleefon ah shabaabku ay usoo diraan islamarkaana ka aqbala fariimaha shabaabka kuwa ma jiraan oo ma la socotaan dhaqdhaqaaqyadooda
de telefono way iska jiraan tan iyo jilib iyo meelahaas iyo nimankeeda hoosteed ku jira baa dadka soo waca dad badan baa ka baqayay marka al-shabaab annaga marka hore waxaan isku dayeynay in aan annaga awoodda ay operation ay ka fulin karaan joojino markaa ka bacdina cid kasta oo fariimaha u dhega nugulaata aan wax ka qabano ama shirkad ha haato ama qof shaksi ha haato marka annaga bisha koowaad baa noo shardan inaan shaqadaa bilowno ciddaas laakiin hadda lama xisaabtamayno marka ay noqoto xiriirka laamaha amniga booliiska gobolka mudug dhinaca galmudug iyo dhinaca puntland waa sidee xaaladiina xiriirka waa markii ugu wanaagsanayd wey indhaweyd kolley waa hawl soo socotay muddo laga soo shaqeynay laakiin waa markii ugu fiicnayd waa wada shaqeynaa waa khaasatan weliba si gaara arrimaha arkaasi waa wada shaqeynaa ugu dambeyntii maxay tahay fariinta shacabka gobolka mudug aada u jeedin lahayd ee la xiriirtaa inay door ku yeeshaan xaqiijinta amniga gobolka
sideedaba marka hore iyagu gobolada kale bay lamid ahaan lahaayeen xagga nabadda iyaga unba istiri jiray oo istagaali jiray markaas baa dadkan xukunka oo meelaha laga xukumo hay-ada ajnabiga xukumaan inay hadda ay laayaan oo ay hantidoodiina qaataan oo gabdhahoodiina ka kaxaystaan iyo caruurtoodii waxay sababaysay istilka iyagu istiliyeen iyagoo dad walaalo ah iyagoo dad meel wada degan ah weligoodna wada deganaa haddii ay arrintaa xal ka gaaraan ama hadda sidaa muuqata laga sii horumariyo waxaa xaqiiqa inay joogsanayo mataqaanaa amni xumada ka jira gobolka nooc kasta ahaato saas marka in arrintaa laga waantoobo oo dagaalkii sokeeyey oo meeshan ka socday la joojiyo oo weliba laisla ilaali laiska ilaaliyo in xilal loo dhiibo dadka xanafta kasoo shaqayn jiray sida hadda doorashada galmudug oo kale duqa degmada aan laga dhigin raggii hore oo bahasha ku hilba cuni jiray colaada dhinaca puntland sidoo kaleeta la iska ilaaliyo odayaasha hadallada kululaa iyo kuwii hubka ururin jiray iyo kuwii saadka soo diri jiray oo dibadaha xataa wixii colaadaas ku lug lahaa oo dhan laga dhiga dad aan macno lahayn markaas bay horumar gaarayaan gobolka mudug